lagu dhisayo ilaa toddobaatan maxaa u malaynayaa iskuul ay ka faa'iidaysanayaan ama cusub la dhisi doono boqol iyo afartan iyo shan fasal oo cusub lagu biirin doono waxbarashada puntland barnaamijkaasu barnaamij soomaaliya puntland oo keliya gaar u ah weeye meesha keliya laga fulaya ee puntland tahay puntland wasaaradda waxbarashada ay noqotay moral runtii lagu faani karo ayna kashidaa qaataan waxbarashada kale ee soomaaliya taasna ammaanteeda waxaa iskale wasarada waxbarashada iyo inta la shaqaysa iyo inta maalgelisay oo ugu horeyso euda oo halkan uu nagala joogo maanta noo yimid ambaashatar michael jarvone oo ah ambaashatarka u qaabilsan soomaaliya euda noogu yimid inuu nala dahfuro barnaamijkan isaga ah waxaan runtii aada uga mahadnaqaya euda taageeradeeda tirada badan oo barnaamijkan uu ka mid yahay ma aho keliya dhanka waxbarashada ay naga taageeraan waxay naga taageeraan meelo kale oo badan oo ay ka mid tahay mashaariicda horumarineed infrastructurku ka mid yahay laftigiisa sida wadada gaalkacyo iyo garowe oo kale oo muhiim noo artariga ahayd iyo mashaariic kale oo tiro badan waan ka mahadnaqaynaa imaatinkooda waan ka mahadnaqaynaa sidoo kale taageeradooda wax badan baan ka wada hadalnay barnaamijka horumarinta dimuqrasiyadda puntland baan ka wada hadalnay oo la socotaan lagu dhawaaqi doono guddigii doorashada dhowaan daanba maanta lagu dhawaaqi iyana ay arrintaas dhankaasna aada nooga taageeri doonaan runtii aan rajaynaya insha allahu waxaan rabaa marka inaan soo dhoweeyo ambaashatoorka kana mahadnaqno imaatinkiisa iyo taageerada ay noo fidiyaan insha allah iyo juudo